الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال البيغوني معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما, وكل ما قل رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من qowlin ow ficlin fahuwa mawquufin zukin wa mursalun minhu saxaabiyu saqad waqul gariibun maa rawaa raawin faqad wa kullu maa lam yatasil bixaali isnaaduhu munqadicu lawsaali waalmucdalu saaqidu minhu tnaani wamaa ataa mudallasa nawcaani alأwalu lisqaadu lishaykhi waan yanqula can man fawqahu bican waan والثاني لا يسعده لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف waxaan ku soo dhex jirnay sharxii manduumada asheekh albayquuni fi musطalax alxadiid marka caawa waxuu ka bilaabaynaa in sha allah beydka saddexiyo tobnaad mucancanun ka can saciidin can karam wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam mucancan xadiidka mucancan la yidhaahdo waa xadiidka sidaa lagu wariyey ka can saciidin saciid wuxuu ka wariyey can karamin can fulaan ilaa rasuulka laga gaaro calayhi isalaatu wasalaam mucancanaa la yidhahdo macnaa canaa lagu wariyey wa mubhamun xadiidka mubham la yidhaahdana oo sanadkiisa nin raawiyaho mubhama oo qarsan oo ku jirana maa fiihi waa wixii uu ku sugnaaday raawin raawi raawigaasoo lam yusama magaciisa aan la sheegin halkan wuxuu kugu sheegi karaa qismi oo min aqsaami alxadiid ka mida laba qaybood beydka hore wuxuu ku saabsan yahay asagu nooc oo siiqa min siyaq maaragtay aladaa waxa la yidhaahdo marka ugu horeysa xadiidka qofku wuu taxamulayaa marka uu sheikiisa ka soo qaadanayo waxaa la yidhahdaa taxamul maalan saxaabigu markuu nabiga ka maqlayo calayhi salaatu wasalaam taxamulaa la yidhahdaa ama nabigoo maqlay oo sida sheegaya ama ficilkiisa oo arkay ama taqriirkiisa marka nabigoo wixii ka soo qaaday hadhow ardaygiisa taabicigaa markuu u gudbinayo waxaa la yidhaahdaa adaa waa gudbinta soo ma soo annaka hadda mashaa'ikhdeeni wax kama aanaan soo dhegaysan markaad arday tahay adiga mutaxamilaad tahay cilmigi waad xambaaraysa hadhow markaad shiikh noqotid ood ardaygii u gudbinaysid cilmigi waad gudbinaysaa adaa-a la yidhahda macnaa qaabkaad cilmiga u gudbinaysaa siyaqul adaa-a la yidhahda marka hadhow waxaan ku arki doonaa kitaabka weyn oo insha allah nuqbatulfikriga qaabka wax lagu xambaaro waxaa ka mid a qofku inuu sheikha asaga uu ka maqlay ama asagoo lagu akrinaayo xadiidkan lagu akrinaayo ou maqlay ama inuu waraaq ugu soo qoro xadiidkan ma garat ama inuu u ijaazo yidhahda kitaabkan anaa wariyay waa ku ijaazeeyey qaababkaasaa ka mida hadhow shiikhu qaabku ku gudanayo wuxuu leeyahay samictu shaykhaygaan maqlay ama saxaabigu samictu rasuula allah mar wuxuu leeyahay xadaanii mar akhbaranii buu leeyahay mar can fulaan can fulaan cancantaasoo ku warinay marka cancantaana waxaa weeye waa nooc siyaq oo min siyaqi ladaa qaababka wax shiikhu ardayga marka u gudbino oo ku guto wey marka qaababka ugu sarreeya waa samictu iyo xadaanii iyo akhbaranii iyo qaabkaasaa ugu sarreeya cancantu waxay ka mid tahay nooca xoogaa ugu liitay ka mid tahay ma garan sababtoo hadhow waa arki doonaa markuu hadda tadliiska loo yimaado can fulaan markaad tirahdo waxay ixtimaali kartaa inaad adiga toos aad uga muqashan waa ixtimaali kartaa qof inuu kaaga sheegan waa ixtimaali kartaa ama qaala fulaan hebel wuxuu yidhi maadaa dhegtaad uga maqlay mase qofaa kaaga soo wariyey labada waa ixtimaali kartaa way dhici kartaa marka xadiidkaas mucancanka la yidhaahdo ka hadlaya mucancan waxaa la yidhahdaa wixii qaabka lagu wariyay can fulaan can fulaan maalan bukhaari wuxuu leeyahay maalan xadaanii qutayba can maalik can naafic can ibni cumar soo ma saas oo kale haddii uu yidhaahdo waa mucancan cancanadaasi marka xukunkeeda waxaa weeye qofka cancanadaa wax ku wariyo qofkuu can wax uga warinaayo hadday isu soo gaareen isla wakti ahaayeen ama uuban la kulmayba isku wakti ahaayeen ninkaasna uusan mudallis ahayn tadliisku waa imaan doontaa qof wax isku maaragtay qaso uusan ahayn waxaa lagu xambaaraa xadiidkaa sanadkiisu inuu mutasil yahay oo xadaanii hadduu bukhaari una yidhaahdo maalan xadaanii qutayba qaala xadaanii maalik xadaanii naafic xadaanii ibnu cumar qaal samictu rasuul lah sal allahu alayh wasalam iyo hadduu maaliguna yidhaahdo ma garat xadaanaa qutayba can maalik can naafic can ibni cumar intaa sanad ku jirta mid mudallisa kuma jiro hadduu saa ku wariyo xadiidkaasna waa la qaadanaya nacam laakiin bishardi labada qof inay isku wakti ahaayeenoo mucaasaro ay ka dhexaydo ardayga iyo shiikha ama ayba is arkeenba soo ma qofkaas dhacanta wax ku warina uusan mudallis ahayn waa la qaadanaya waxaa can anaa lamida ana fulaan qaala ama qaala fulaan qaala marka waa siiqo ixtimaali karta qofka inuu toos uga wariyey iyo inuu waasido iyo qof kale oo u dhaxeeyo oo waasidadii oo qarinayo labada waa ixtimaali karta marka waa fiirinaynaa ninkaa ninka uu can uga warinaayo hadday isku wakti ahaayeen oo isla kulmeen ninkaana tadliis iyo waxhoosisgoolin aan lagu aqoonin waxaa weeye waa la qaadanaya laakiin haddii tadliis lagu yaqaano sida maxamed ibn isxaaq oo kale oo cancantaasna ku wariyo waxaa leeyahay tadliiskiisa laga aamin ma noqon daciifuu noqonaya marka mucancanun xadiidka mucancan la yidhaahdo waa xadiidka sanadkiisa can fulan can fulan ku jirto ka can saciidin can karam saciid aa laga wariyey can karam isna wuxuu ka wariyey waa sidaa can naafic can maalik can naafic can ibni cumar oo kale saas oo kale wey wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam mubhamna waxaa la yidhaahdaa raawi aan la magacaabinaa ku jira hadda imaam bukhaari sanadkiisaas sanadkiisaa ku qiyaas qaadano sida naxwaduba zayd iyo camar is wax koo miisaaliyaan annagana sanadkaas bukhaari aan qaadanay waa sanad saxio jira isagaa ugu sahla qutayba can maalik can naafic can ibni cumar haddii maalan uu yidhaahdo bukhaari kaba soo qaad inuu yidhaahdo xadaanii qutayba can maalik can rajulin can ibni cumar can naaficuna dhihi jira meesha naafic muxuu rajulin buu leeyay marka rajul yaa yaqaana mee qofuu rajulkaas noqon karaa markaasoo kale waa mubhamaa la yidhahda mubham marka xadiidkii daciifuu ka dhigaa sababtoo ninkan lama yaqaano ilaa dariiq kale oo markaas tasriixinayo maaragtay in la helo maahane xadiidkaas oo kale muxuu noqonayaa mubham ibhaamka marka haddii lacalla uu yidhaahdo maalan ibhaamka marka waxa mubhamka hadduu saxaabiga noqdo wax ma dhibayso haddii uu maalan bukhaari uu yidhaahdo xadaanaa qutayba can maalik can naafic can rajuli min asaxaaba ana rasuul lah sal allau alayh wasalam qaal hadduu yidhahdo can rajuli min asaxaaba ama can saxaabiyin haddii uu yidhaahdo jahaalada saxaabiga waxba dhibi maa sababtoo asaxaaba kullum eesh cuduul marka haddii waxa mubhamka oo saxaabiga noqdo oo caddeeyo wax mubhamka waa an saxaabiyin hadduu yidhaahdo khalaas naafic waa ka qaadanayna haddouba saxaabigu noo caddeeyo la soo maa waxaa kaloo mubhamka uusan wax dhibaynin ninku sanadka kuma jira qisaduu isaga jiraa maalan axaadiis badan ama abuur ama anas jaa acraabiyun ama jaa rajul anabiyi sala allahu calayh wasalam fasa'ala can kida wa kida faqaala rasuul lah sal alla alay slam kada wa kada ninka hadda maxaa nooga dahsoona sababtoo saxaabi abu hurayra mise radiallahu canhu ama anas binu maalik isagaa qisadii goobjoog u ahaa ninkii wuxuu su-aalay hadalkii nabigana waa noo soo guuriyey ninkan haddii faarax la yidhaah iyo cali haddii la yidhaahdo iyo haddii anas la yidhaahdo iyo haddii cid kale maxaa nooga qarsooni sababto xadiidka waa mutasil saxaabigaa nabigii ka soo wariyey sanadka waa mutasil ninka ibhaamkiisa oo nabiga weydiiye waxba naga dhibe may waxba naga dhibi maysa sababtaa waxaa noo jooga saxaabigan isagoo qisadii noo soo qaaday marka ninkaas magaciisa haddii la sheegoy haddii aan la waxaa dhimayso maalan waxaa la yidhi maalan nin baa nabigu wuxuu diiyey can xukmi madiy magaciisana laka qariyo markaasuu nabiga calayh isalaatu wasalaam iska dhaqow yidhi marka hadda xadiid batan riwaayadaas waxaa dhici kara ninka inuu qarsoon yahay riwaayad kaloo bukhaari inuu qofka su-aale cali yahay oo miqdaad bin aswad oo weydiiyo iyo rasuulka soo sa aniga rasuulka xididaan le waxyaalahaas kalama weydiin kare soo ma riwaayadaasaa caddaynaysa marka haddii cali la sheegay haddii aan la sheegin oo maqdiyaad uu noo soo wari lahaa xadiidkan waxba ma dhigteen hadduu cali noo soo wariyana iyadana waxba kuwa dhibi mayso laakiin marka wax dhibe waxaa waaye markuu sanadka ku jiro oo matalan la yidhaahdo oo naafic oo maalan bukhaari uu yidhaahdo can qutayba can rajulin can naafic can ibni cumar rajulkan yaa waaya maaliga ma nin kalaa ma naqaano soo maaha markaas waxbay dhibaysa intaas waa caddaa soo maaha mucancanun xadiidka mucancan la yidhaahdo marka cancanadan iyagu waxay u noqoneen hadhowaa si fiican ugu baranaysaan markii aan insha allah asbuuca soo socda aan bilowno nuqbade waa siyaq min siyaq aladaa xadiidka markaad xambaartid qaabka adiga ardayga aad ugu budina siiqo ka mid waay inaad can ugu gudbisid iyo inaad xadaanii ama amba'anii ama samicta ugu gudbisid mid ka mida waa marka xadiidka can can ay ku jirto kaasaa mucaanilka can saciidin can karam wa mubhamuna xadiiska mubham la yidhaahdana maa fiihi waxuu ku jiro waaye raawi raawi lam yusama magaciisa aan la aqoonin rajul un baa layihi haddii magaciisa xataa la yaqaano oo laakiin maxamed la yidhaahdo ama cali caligaasna aan la aqoonin soo maaha isaguna waa isu dhow yihiin marka soo maaha kaa isagana waxaa weeye waa nooc ibhaamkaas ka mid ahoo waxaa weeye maaragtay magaciisa keliyaa la sheegay laakiin meel loo raaca lama yaqaan isaga kaasoo kale waa u dhowyahay allaahuma riwaayad kale in lagu helo magaciisa ama maaragtay riwaayad kale in lagu helo caddaysa maahan haddana shiikhu wuxuu ku yidhi wakullu maa qallad rijaaluhu calaa wadiduhu daka aladii qad nasala wa kullu maa xadiid kastoo qallad ay yaraatay rijaaluhu ay rijaalu sanadihi sanadkiisa ragga ku jira ay yaraato calaa xadiidkaas kor ou noqdo xadiid waxaa la yidhaahdaa caaliya isnaad isnaadkiisa ou sarayso ou sarreeyo wadiduhu waxaa ka soo horjeedana daaka kaas alladii kaasoo qad nasala hoos u degay oo waa xadiidka ragga sanadka ku jira ay badan yihiin marka waa culuwi iyo naasil waxaa la yidhahda mustalax alxadiid ayada aan galkeen ka fiirinayna waxaa la rabaa qofka daalibkaa shay kasta oo musalax xadiidka qismi kasta meeshuu xadiidka ka soo gelaya inaa ogaato waa sida qofka caamilka naxwada haddii uu fahmo soo hadhow icraabta iyo meel walba fahmi maayo haddii aqsaamta xadiidka guruubikooda iyo qaabka u kala qaybsin aada fahamtid iyo meeshuu musalaxa ka soo gelayo mustalaxa markaa waa fahmaysa ama hadhow kitaabkan kitaab ka dambe si fiicana fahmaysa laakiin sida shiikha geelgadayaa la yidhaahdaa wax qaacido uma waxayna waa iska isku kaa dhex yaaciyey haddaad sidaa isku dhex yaaciso waxay kuu qaadanaya siniin siniin ilaa caamilka uu kuu dhaco halkan wuxuu ka hadlayaa sheikhu qayb kale oo aqsaamta mustalax xadiid ka mida waa anagii soo sheegnay muqadamada markii aan ka soo hadlaynay sanadka in wax lagu wariyo inay ummaddan ay ku khaas tahay oo culimmadii ay yidhaahdeen sida cabdullahi ibn mubaarak oo kale al-isnaadu min addiin isnaadka diintuu ka mid yahay walowla isnaadu laqaala man shaaa bimaa shaa haddaan isnaada qof loogu xoran intuu iska sheegto ayaa suuqa qasilaa sida sheecadoo kale beenuu iska soo qaadana can jacfar asaadiq can aabaa'ihi qaal u iska leeyahay anaga xala niri mawduucaadka kutubaha ahlusunna ku jira haddii lasoo arooriyo ee waxaa ku yaalla kitaabka alkaafi lilkulayni ee ayaga bimataabati saxiixulbukhaari u yaalla axaadiida almawduucaat lilujawsi ku taalla ah boqolkiiba boqol ka fiican sababta ninka xataa wadciga wax dejinaya markuu ahlu sunno dhexdiis wax ku leeyahy wuxuu leeyahay been sheegoo been rugu eeg sheeg waxoogaa diinta inuu dhoodhoobaa moogta xoogaa soo maaha laakiin ayagu niman xishooda ma aha wax qayaxan oo caqli iyo diin midna aysan maaragtay ay iska dhoodhoobay almuhim annahu can jacfar saadiq can aabaa'i shiicada intay jaaxid nin adiiba waxay dhahen wax noo qor waxuu dhaha maxaan idiin qora ummadda kale nooc xataa waxuun qiimo cilmiyahay leedahay adinka diintiinnu waxaa waaye o dha been kas intaad dhoodhoobtaan jacfar saadiq can aabaahi inaad dusha ka saartaan marka ayi been iyo maaragtay kalaamuleyl waxa minkii lagu sheekaysiyo qashinka ayaad maaragtay ahlu beytkaad dusha ka saaraysaa marka cilmi ma ahno marka sanadku diintoo xifdiyaa weliba culuwul isnaad waxa la yidhaahdo waa wax qiimo leh culuwul isnaadku marka waa maxay maalan imaam bukhaari oo kale axaadiidta qaarkood hadda xadiid inama alacmaalu binniyaat wuxuu ku warinayaa alxumaydi isagana maqa udhexaysa alxumaydi calayh isalaat slaam sufyaan bnu cuyeyna yaxya bnu saciid alansaari moxamed bin ibraahim attayb waxaasoo dhan sii barta dhowaad in anfacaysa hadhow rijaashaa ku baranaysa camr bn khaaab meeqo shana udhexayso mana sii nabiga calayh salaatu salaam laakiin xadiidka oo kale nabigu inuu maqribka miisaad uu ku akriyey wuxuu ka warinayaa saan u malaynaya hadda cabdullaahi bin yaziid almuqri nin kaloo yaziid ibnu cubayd miyaa la yidhaahdaa allahu aclam saasaan u malaynaa can salamati lakwa can rasuulillah meeqa udhexayso marka xadiidkan saddexan udhexayso waa caali waayo hulaafiyaat bukhaariya la yidhaahdaa waa labaatan iyo xoogaa waa ku faana dhowr mashaa'ikhuu ka wariya abu caasim annabiil maaragtay cabdallah bin yaziid almuqri abu naciim alfadl bnu dukayn iyo maki ibnu ibraahim raggaas afartaa u ka wariya abu caasim u ka wariya waa adiga kow iyo labaatan imaam axmedna isaguna xoogaa buu leeyahy inta lasoo soocaa kutub dharoo la sharxa laga dhiga marka marka waa manqabo weynay u tahay bukhaari oo kale inuu hulaafiyaad uu leeyahay nabiga oo saddex oo ka tirsada calayhi salaatu wasalaam marar waxaa dhacaysa oo kaleeto xadiid sanadkiisa uu sii marayo shucba ama sufyaanu thawri mar labow usii maraa shucba ama sufyaanu thawri waxau usii maraa maxamed almuhanna iyo ama cabdiraxmaan almahdi oo usii maraa mar maxamed bnu bushaar iyo waxaa usii mara iyo maxamed bnu jacfar gundur can marka meeqaa udhexaysa asagii sufyaan ama asagii shucba labaa udhexayso maaha laakiin marar waxaa dhici karta sufyaan oo kale hal nina udhexeeya markuu aadam bnu abi iyaas oo kale ka warinayo dhawaalaca sufyaan athawri marka sufyaan athawri boqol iyo lixdankii u dhintay bukhaarina wuxuu dhintay laba boqol iyo konton iyo lixdii inuu sufyaanu thawri oo hal nin ay dhex maraan waa manqabo weynay u tahay soo ma wax weynay markay u tahay ilaa sida caaliga qaalibka labadina u dhexaysa marka sanadka oo sufyaanu thawri oo hal nin u maro iyo kow laba u maro yaa caalisan midkoo halka nin u maro sanadkiisa hulaasiga iyo kan kale yaa caalisan kaas ama waxaa dhici karta hal xadiid inuu sanad gaaban oo ku wariyo hulaafi ama rubaaci dariiq kalena oo ku wariyo khumaasi ama sudaasi oo ku wariyo marka midka gaaban maxaa la dhahayaa caali midka dheerna maxaa la dhahayaa sud waxaa la dhahayaa naazil naazil hadda suuradda waadix ma idiin noqoto marka waa kaas yacni saxaabaduna maalan way dalbi jireen culumiga waa diintay ka mid tahay maalan nin saxaabi jaabir oo kale ama ayub alansaari xadiid uuna rasuul ka maqlin aa saxaabiya nin kale uga soo sheegaya laga yaaba ninkaas kale ama taabiic ama saxaabi inuu yahay marka xadiidkaas saxaabiga looga soo sheegay qofka u sheegay iyo saxaabigaas labaa nabiga u dhexaynayso maaha kolley xadiidkaas wuu kama maqlin wuxuu rabaa marka inuu sanadka soo gaabiyo ninkii saxaabigaaba xadiidka loo sheego raadina markaas wuxuu xadiidkaas aan maqlay ma warisana ma ka warisa haa waa ka maqlay markaan muxuu iska jaray hal inuu iska gooyo ninaa wuxuu u yimid saxiixu muslimkay ku jirtaa suhayl ibnu abi saalix oo u yimid suhayl ibnu abi saalix aabihiis abu saalix oo ka wariya soo maa wuxuu yidhi xadiid ayaa aabbaha waxaa iiga warisoo dhahay laba nin aabbaha abu saalix aa laba nin aan u tagaa oo dhahay marka waxaa sameynoo dhahay adiga toos iiga wari aabbaha hal nin ha iga jarmi markaasuu yidhi aabbahe ninkuu ka wariyaan kaaga sii warina laba nin say kaaga jaranta ilaa awal wuxuu tirsanayay nin iyo nin kale iyo abu saalix soo maaha iyo shiika uu ka wariyo afar sooma uu tirsanayo marka wiilkiisi u yimid oo wiilkiisu ninkii aabbihiisa uu ka wariyey wiilkiisi muxuu la sinmay abu saalix oo la sinmay soo maaha labadii nin oo maaragtay abu saalix isaga u dhexaysay meeshay ka baxeen soo maaha kaannamaa isagoo abu saalix toos uga wariy u noqday ilaa wiilkiisii oo ninkii abu saalix ka wariyey ka wari ayuu ka wariyey marka waxay iska tuuri jireen sanadkan u dhexdhexeey iska tuuri jireen faa'iidadu way maxay faa'iidadu waxay tahay mar alla markii ragga sanadka ku jira ay badan yihiin khada ixtimaalkiis waa badan yihin toban nin haddiiya nabiga idiin dhexayso calayhi isalaatu wasalaam qof walbaba inuu xadiidka oo wax maaragtay ku sahyo waa dhici kartaa soo maha laakiin shan ama saddex hadday idiin dhexayso ixtimaalka khada waa ka yaryahay soo maha marka faa'iidadaasay leedahay marka marka imaam axmed wuxuu dhihi jira maaragtay dalabu isnaad alcaali min addiin isnaadka caaliga in la dalbo diintay ka mid tahay laakiin goormuu qiil qiimo leeyahay raggan isnaadka caaligaah oo sarreeyo ku jira markay dad fuqaada lagu kalsooya ay yihiin laakiin kooxdu acfa haddaa isku kabkabatay oo saddex iyo laba ah maxaa ka fiican shan iyo lix sanad aho laakiin nadiifaha ka fiican marka sanadka caaliga wuxuu qiimo leeyahay markay dadkiisu ay fiqaad ay yihiin oo dad qiimo ay leeyihiin wailaa hadday dad dacafaa ay yihiin waxaa kuu dhaama sanad naasilo oo esh oo raggiisu ay maaragtay ay ansaxayaan oo rag oo fiqaad ay yihiin haddana culuwiga waxaa loo kala qaybiyaa culuwi mutlaq iyo culuwi nisbi culuwi mutlaq waa kan rasuulka calayhi isalaatu wasalaam xadiid dariiqa aada u tirsanaysa rasuulka oo gaaban yahay oo kale sababtoo culuwiga asalkiisaba loo jeedo waa maxwaa kan rasuulka culuwi nisbina waxaa la yidhaahdaa shiikh weyn aa rabtaa inaad u dhowaatid sida bukhaari oo kale markuu rabo shucbo inuu u dhowaado ama maarata sufyaanu thawri oo hal dariiq uga yimaado iyo markuu laba dariiq u soo maro yuu u dhow yahay markuu hal nin isagee waa sida hal nin udhaxaysa oo kale marka sidaas oo kale waa taas culuwi waxaa la dhahaa nisbiyaa la yidhaahdaa yani shiikh weyn oo aimada xadiid ka mida bukhaari oo kale inaad u dhowaatid wahaakada maala sidoo kale yani mushaafa zamankan joogtoo kale maalan aniga albaan dadka warkiis waa maqli jiray marka hore maan arkay laakiin waxaa nasiib u yeeshay inaan madiino dhowr goor kula kulmo oo aan dhegaystay haddii marka albani oo kale ama sheekh binu baas oo kale qof waa sidoo iga sheegi lahaa soomaan meeqaa unoo dhexaysa a qofaa noo dhexay soo maha laakiin markaan indhaheyga anigoo ku arko oon maaragtay muxaadaraadkoodi iyo waxoodii aan maqlo soo caali soo maaha saas oo kale waa marka wax weynay marka kuu qabanaysaa raggaas kale aragta nacam hadda waa la fahmaan malale kaas soo maaha wa kullu wa kullu maa xadiid kastaoo qallad ay yaraato rijaaluhu ay rijaalu sanadihi calaa ay asbaxa caaliyan xadiidkaas wuxuu noqonayaa wax la yidhaahdo sanad lcaali ayuu noqonaya ama culuwi sanad ayuu noqonaya waa xadiid caali oo sanadkiisu wadiduhu waxaa ka soo horjeeda daaka midkaas alladii kaasoo qad nazala hoosu dhigayo waa midka raggiisa oo badan yaho adiga iyo nabiga waxa u dhaxeeya calayhi salaatu wasalaam ay markaa ay badan yihiin markii loo eego xadiidkaas kaleo raggiisu ay yar yihiin soo ma marka kasoo qaad xadiidkaas oo salaam alakwac uu ka warinaayo bukhaari hadda wuxuu ka warinaya yaziid cabdullahi bnu yaziid almuqri yaziid ibnu cubayd in la yihahdo mase cubayd bnu yaziid nin ah oo ka warinaya salaam alakwac oo ka warinaya waxaa dhici karta dariiq kale inuu afar shan uga wariyo marka dariiqan gaaban oo cabdullahi bnu yaziid almuqri uu ka warinayo waa culuwa haddou lacala dariiq kale uu ka warinayo muxuu noqonayaa naazil sida aan sheegnay hadduu dariiqu uga wariyo maalan shucba ama sufyaan athawri can dariiq maxamed muhana can maxamed bni jacfar can sufyaan ama can shucba iyo haddii uu sufyaan uga wariyo can dariiq aadam iyo iyaas can sufyaan dawaal uga wariyo soo ma kanaa marka wax badan naaziloo noqonaya marka suurada waa waadixaan umalaynaa marka hay wamaa adaftahu ila alasxaabi min qowli lf wamaa adaftahu waxaad u adeefisay ood u tiirisay ilal asxaabi saxaabada oo min qowlin qowl iyo wa ficlin ficilna fa huwa isagaasi mawquufin baa zukina loo yaqaana zukina bimacnaa curifa waa waxay la tahay kan gruubkiisa waa naqaana gruubkee la haleeshiinaya haye haye xaggee la haleeshiinaya mawquufka xalaan soo marnay yaa la haleeshiinayaa garanaya yaa la haleeshiinaa ilaa yani bictibaari man yantahi ilayhi asana hal huwa ila اnabiy ow ila asaxaabi ow ila taabi haddii nabiga loo ku dhammaadana maxaan odhanaynaa marfuuc hadduu taabici ku dhammaadana maqduuc hadduu saxaabi ku dhammaadana mawquuf waa kana hadda waxay ahayd halkaas inuu dhigo marka iyagaa saddexaas waxaa laga fiirinaa biictibaari man yantahi ilayhi sanad hadalkan cidda loo tiirinayo man yusnad ilayhi hada alkalaam yaa loo tiirinaya ma nabigaa loo tiirinaa calayhi salaatu salaam waa marfuuc ma taabicigaa loo tiirinaa waa maqduuc ma saxaabigaa loo tiirinaa waa esh waa mawquuf waa saxaabi maxaa la yidhahda horta walna saxaabi aan karano saxaabi siduu xaafid ibnu xajar uu ku tacriifiyey wuxuu yidhi man laqiya nabiya sala allahu calayh wasalam mu'minan bih waa qofkii nabiga la kulmo isagoo mu'mina hataa horo ha indhala aado haba yaraado markaas marba hadduu nabigu ou arko ama isagoo arko qofkiioo mu'mina khalaas wey wa maata cala alislaami islaamnimadana ku dhintay walow takhalalad riddatun cala alasax riddaba maanta ma arkaysaa ha dhex gasho oo alashcas binu qays ninka la yidhaahdo intuu ridoobay saxaabi ah uu soo islaamay oo toobad keenay oo abuubakarna walaashiisa uu ku daray soo dhaweyn ou soo dhaweynayo islaamkiisana waa wanaagsanaaday saxaabadaana lagu tiriyo sababta riddana way soo dhex gashay laakiin sida ibnul akhdal oo kale iyo ninkii hebel ibnu jaxash mu ahaa oo zawjada maaragtay nabiga uma xabiiba ninkii ka dhintay oo qabi jira rasuulka hor oo ridoobay iyo kale kaas hadduu riddo ou ku dhinta khalaaskaa saxaabi lama oranayo nacam horta saxaabigu marka waa ninkaas waa qofkii nabiga la kulmay oo soo gaaray isagoo mu'mina islaamina ku dhintay qof waxaa jira isagoo gaala nabiga arkay ee markuu dhinto kabacdi soo rumeeyey qofkaasi marka waxa waya isagu waa taabici wa mukhadamaa la yidhaahdaa ma aha saxaabi ma aha laakiin isagoo gaala hadduu xadiid ka wariyo oo nabiga uu ka maqlo ousan islaamin oo markuu dhinto kabacdi islaamo kabacdi oo nabigu dhinto oo wariyo xadiidkaas waxa weeye isagu nabigu ka maqlay oo xadiidkiisa waxaa weeye waa mursal la dhihi maayo sababtoo nabigu toos uga maqlay waana taabici waa marka waxaa jira taabici oo xadiidkiisa oo nabiga ka wariyo mutasil oo yahay iyo nin saxaabiyo xadiidkiisa mursal oo yahay maala ibnu cabaas oo kale xadiid oo nabiga ka maqlay abubakar iyo cumar oo ka maqlay markaasu qaala rasuullah uu leeyahy marka nabiga kaa u maqlay laakiin xadiidkiisa waa mursal laakiin ninkan mukhadrabkaa intuu noolaa oo gaalahayo xadiid nabiga ka dhegeysta ma uusan islaamin markuu nabigu dhinta kabacdi islaam xadiidkiioo wariyey soo maa xadiidkiisa markaas waxaa weeye de nabigu toos uga qaata calayh salaa slam laakiin saxaabina ma aha marka waa laqzi bay ka mid taha googaacdalaysa saxaabi oo xadiidkiisu mursal yahay iyo taabici oo xadiidkiisu mutasil dhawaali uu yahay oo nabiga uu ka wariyo toos marka haddii lagu gogaacdalaysto waxaa weye halxiraanaheedu waa saas wey waa nin isagoo gaala nabiga arkay oo xadiid ka maqlay intuu nabigu noolaa ma rumaynin markuu nabigu dhintay kabacdii uu rumeeyey oo islaamay markaas kabacdi xadiidkaasi wariy xadiidkiisa marka mursal maaha nabigu toos uga maqla calayh salaatu wasalaam waana taabici laakiin saxaabi xadiidkiisu mursal uu yahaa jira marka laakiin maraasil saxaaba iyada maqbuulo waa nacam hadhow inooga imaan doonta marka saxaabada qowl iyo ficilba waa laga wariya qowlka waxaa ka mid a hadalka cali ibnu daalib uu yidhi xadidu nnaasa bimaa yacrifuun dadka wax caqligooda uu gaari karo diinta uga sheekeeya waxyaala dadka ku cusuba markaas aysan mustawahooda gaarin oo dadku ay amakaagayaan dadka lagulama soo boodo dadaa masaa'ilka shaadka iyo hadiyo gooraale ka dhadhawaajiyo maalan kaba soo qaad meel dad caamaa oo hadda weligood aan diin iyo sunno arkin aad xadiidkii waxaad aragtay nabiga calayhi salaatu salaam muslim oo wari ina abi wa abaaka fi nnaar dadkaana waa juhaal wa axaadiiddii waxay iska haystaan maaragta nabiga aabbayaalka jirta la nooleeyaa jannada la geli soo maa weligood wax xadiis saxiixa iyo midna muslim iyo midna ma aysan arag intaad tawxiidka fahamsiin laheed oo dadkii diinta bari laheed oo axaadiidta iyo wixii aada bari laheed dacwadaada haddaad ka bilowdo ina abi wa abaaka fi nnaar dadkan waa fitnoobayan shaki male sababto weligood ma ayna maqlin wax u sheega midna ma aysan maqlin waxaa la leeyahay ku inkaaro ku dhacdaa yimid oo maaragtay oo arrintaas khilaafay laakiin haddaad intaad sunankii bartid axaadiidtii aada bartid marka dambe xadiidkii muslim aad aada u akrisid sharxii imaamu nawowi culimmadu waxay ka yidhaahdeen qofkii markaas waa degan yahay axaadiidka waa ku qancayaa markaas laakiin awal dacwa ugu horraysaa tiri tawxiid aan uga bilaaba halkaasaad ka bilowda hadalka cali saasoo kaleo ku dabaqmay de qofku wuxuuse waxaa laga dad badan ba inay kufriyaan baba dhici kartaba ilaan wax ay diinta ka yaqaaniin ma laha soo ma marka masaa'ilkaasoo kale ilaa dadku ay diinta ay ka bartaan waxaa weeye dacwo lagama bilaabo waxyaalaha dadka lagu fitneeya ay maaragtay taasoo kaleo diida ama masaa'il caqadiyo dadka aysa fahmi karin oo sida maaragtay yacni masaa'il adag oo dadku intaysa ka fahmin aadan tamhiid aadan siinin waxaa weeye lagulama soo boodo isla markiiba ilaa dadkay cilmiga ay ka bartaan ay wax ogaadaan oo tamyiiska iyo waxa ay maaragtay ogaadaan waxyaalahaas oo kale marka wuxuu dhahay xadiu nnaasa u sheekeen bimaa yacrifuun aturiiduuna waxaa rabtaan an yukadaba allah warasuul nacam ama ficilna waxaa weeye xadiidka ama ibnu cabaas fahu mutayamin ibnu cabaas daduu imaam u noqday isagoo gegabaystay sidaas oo kale wey marka saxaabiga asaga waxaa la eegayaa mawquufka hadalkiisa mise ficilkiisaa la eegaya hadalkiisa waxaan dhahnay ama ficilkiisa haddii oo maa laa majaal lira'yi ou yahay muxuu noqonayaa marfuuc xukmu qowlkiisa waxaa ka mid a haddii bad-ulkhalqi wax ku saabsan iyo fitanka iyo aakharo iyo wax ku saabsan oo sheego waxaa leeya laa majaal lira'yi ra'yi majaal ma laha saxaabigaa laguma yaqaano ahlu kitaabka inuu ka qaato marka maxaa la leeyahay waa marfuucun xukmu ficilkana waxaa ka mid ah cali bnu abi aalib ayaa kusuufka wuxuu tukaday ragcad walbaba saddex goorow rukuucay hadda maxaa caadiya sida xadiidka caadiga in kusuufka ragcad walba meeqa goora la rukuucaa laba soo maaha saddexuu ka dhiga imaamu shaafici waxaa lagu xambaara dhaa inuu rasuulka uu ka maqlay inuu rasuulka uu ka arko calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu xambaaraya amaa saxaabiga taqriirkiisa saxaabiga haddii hortiisa wax lagu sameeyo oo waxaas uu ka aamuso lama dhahayo saxaabigaa qiray oo mawquuf lagama dhigayo limaada waxaan looga dhigayni saxaabiga waxaa dhici karta waxaan hadduu inkiro fitno badan ka badan inuu ka cabsado oo maaragtay akhafu darrayn oo hadduu inkiro mafsado ka badan inay ka imaanayso la isbaabi'inayo yaa dhici karta ama waxaa weeye saxaabigu waxaa dhici karta arrintan xadiid xaaraam ku xukumayo ama baatil ama waxaas inuu jiro laakiin saxaabigu uuna soo gaaro ilaa qof walba saxaabi axaadiida nabiga o dhan ma camimin saa darteed lama dhahayo waxaa saxaabigaasa qariray lama dhahayo sababta waxaa dhici karta in ugu aamusay ma garatay ama makhaafo ugu aamusay ama inay mafsado ka badan ay ka dhalato mise xadiidkaas bay sunnadaasba inaysan agtiisaba oolinaa dhici karto haddaba mawquufka maxaa laga faa'iidaystaa aqwaasha iyo ficilka saxaabada marka la warinayo awalan axaadiida fahamkooda loo kaalmaysanaya ilaa saxaabadu iyagaa qur-aanka iyo xadiidtaba sii fasiray waxaa kaloo looga faa'iidaysanayaa xadiidka haddii la isku khilaafo xadiidkan marfuuc miya mase waa mawquuf oo ay caddaato duruq saxiixaho oo raajixa oo xadiidkan inuu hadalkan oo saxaabi loo tiiriyo hadhow maxaa caddaanaysa xadiidkan inuu marfuuc yahay ayaa inuu mawquuf yaha caddaanaysa marka ama xadiidka hadhow marka la kala tarjiixinayo xadiidkaas ma mawquufa mase waa marfuuc haddii saxaabada aqwaashooda afcaashooda lasoo qoro hadhow sahalay noqone marka in la kala rajo waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa saxaabada aqwaashooda iyo afcaashooda sunnada iyo diintay fasiraya waxaa la ogaanaya saxaabada masaladan ma khilaafa dhexdooda ku jira ma ijmaaca haddii saxaabigaa waxa uu sameeyo wax ku khilaafo aan jirin khalaas qof kale khilaafkiisa qiimo ma yeelanayo waxyaalahaasaa laga faa'idaystaa marka haye wuxuu kuugu xijiyey shiikhu wa mursalun minhu saxaabiyu saqad waqul gariibun maa rawaa raawin faqad halkan sheikh wuxuu noogu sheegi doonaa mursal wuxuu noogu xejin doonaa munqadic wuxuu noogu xejin doonaa mucdal wuxuu noogu xejin doonaa tadliiska intaasoo dhan maxay soo gelayaan guruubkay soo gelayaan waa maxay waxay soo gelayaan xadiidka marka la daciifinayo sida hadhow xaafid ibn xajar aan ku arki doon wuxuu leeyahay asbaabta dacfiga xadiidka waxaa weeye imaa saqdun fi sanad wa imaa dacnun fi raawi sanadkii mutasilka ahaa ayaa waxaa ku dhex jira kalago ama raawigaana marka oo xadiidka ku jiraa la dacniyo oo ama waa faasiqa leh ama waa bidci ama xifdigiisu ma fiicna waxbaa lagu dacniyo labadaas mid waa intaan marka mursalka koowdheh munqadica maaragtay mucdalka tadliiska laftiisa nooc ka mida mid kaloo mucallaq la yidhaahdo intaasoo dhan inqiaacay soo gelayo inqiaaca ay soo gelayo macnaa xadiidkii dhexdiia ka go-anoo shardigii ugu horreeyey awaluha saxiixuhu matasal isnaadu soo ma ahayn shardigaas wixii laga waayo maalan xadiidka waxaa dhici karta inqidaacu inuu ka galo meesha ugu horaysa bukhaari oo kale meeshuu xadaanii qutayba can naafic can maalik ou dhihi jira hadduuna yidhaahdo can maalik can ibni cumar yow gooyey shiikaysi ama wuxuu yidhi can naafic can ibni cumar qaala rasuul lah sal alla alay slm yow gooyey shaykhaysi iyo laba shaykhuu gooyey markaasoo kale shiikha musanifka sida bukhaari oo kale mashaa'ikhda ku xiga hadday maqan yihiin dhexda ay hore ay ka maqan yihiin kaasoo kale maxaa la yidhaahdaa mucallaqaa la yidhaahdaa kitaabkaan ma sheegi kitaab kalaa sheegi doona haddii uu gadaal ka go-on yahay oo meesha taabiciga ka dambaysa asagana mursalaa la yidhaha maalan bukhaariya wuxuuna yidhi can maalik can naafic qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaa maqan saxaabigi kaasna maxaa la yidhaahdaa mursalaa la yidhahda sanadka hadduu meesha nabiga xiga uu ka go-o calayhi isalaatu wasalaam dhinaca saxaabiga hadduu ku maxaa la yidhahdaa mursal dhexbartanka maalan qutayba can naafic qutayba can maalik can naafic can ibni cumaraa soo ma aha maaligaaba dhexda ka maqanba qutayba can naafic can ibni cumar can rasuuli lah sal allahu alayh wasalam dhexda yaa ka maqan hal qofaa ka maqan soo maaha maaligaa ka maqan kaasoo kale waxaan dhahaynaa munqadic aan dhahayna haddii laba isku xigtay ay maqan yihiin maalan bukhaariya wuxuu yidhi xadaanaa qutayba can ibni cumar can rasuuli lah sala allahu alayh wasalam dhexda yaa ka maqan maalik iyo iyo naafic kaasoo kale maxaa la yidhahdaa mucdalaa la yidhahda marka waa intaas waaye waxa dhan haddii aad intaas aada haysato waa fahmi kartaa marka waxa kuu soo socda intaanoo dhan waxaa weeye waa asbaabtii dacfiga keenaysay oo ah cadam itisaali sanad ah hadduu cadam sanadku hadduusan xariirin muxuu noqonaa munqadic inqiaac ayaa marka magacyaal kale leh midka ugu horreeya noo sheegay waa kana wuxuu yihi wa mursalun xadiidka mursal la yidhaahdo maa saqada minhu saxaabiyu maadaas wuu ka mursalun minhu saxaabiyu saqadsoo kuma dhigay maada way saga qardanta wa mursalu mursal waxaa la yidhaahdaa maa saqada minhu saxaabiyu saxaabiga wuxuu ka maqan yahay laakiin tacriifkan waxaa la yidhi daqiiq maaha ee saxiixa waxaa weeye qowlu taabiciyi اlkabiir qaala rasuulu اlah sal اllahu alيyه wasalam maa qaala taabiciyu اlkabiir fiihi qaala rasuulu lah sal اllahu alيyه wasalam ama kabiir ma aha ayu taabici qowlu taabiciyi qaala rasuulu lah almursalu qowlu taabiciyi qaala rasuulu lah sal alla alayh wasalam mursal waxaa la yidhaahdaa qofka taabiciga inuu yidhaahdo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam idan taabicigu hadduu yidhahdo qaala rasuululahi horta saxaabigii waa xadfan yahay waxaa kaloo dhici karta in saxaabiga keliya uusan xadfanayn taabici kale uu xadfan yahay ama laba taabici ama saddex taabici ama afar sababtoo waxaa la arkay ilaa lix taabici oo midba mid ka warinayo saa darteed maadaama lama hubo waxaa maqan saxaabi keliya inay yihiin qad yakuunu taabici qad yakuun laba taabici saddex taabici afar taabici taabicigaas wuxuu noqon karaa iqo ama daciifuu noqon karaa soo maa ilaa saxaabada wada cuduula haddaan ogaan lahayn waxa ka maqan saxaabiga keliya inay tahay xadiisku daciif ma noqdeen laakiin waxaa dhici kar taabicigan inuu taabici kale ka wariyo can saxaabi ama taabici can taabici can saxaabi taabici can taabici can taabici can saxaabi ilaa waxaa la arkay lix taabici oo iska wada warinayo saxiix muslim bay ku jirtaa lix taabici oo iska wada warinayo soo maa marka saasaa loo daciifiyey mursal saasaa loo mursal maxaa loo yidhi meeshuu xadiidkii tartiib u hogaamin lahaa waa iska dira meeshuu dhihi lahaa maalan lacalaka masooqaad bukhaari can maal can qutayba can maalik can naafic can ibni cumar qaala rasuul lah sal allahu alayh wasalam ow maalan bukhaarida isaga maba yaqaano waxyaalahaas laakiin ayuu maalan kaba soo qaad isagoo xadiidkii u waday markuu maraayo maali naafic oo maraayo oo qaala rasuulullahi ama saalim qaala rasuulullahi markaas waxaan leenaha waa mursal sababtoo waxa meesha ka maqan ama saxaabi ama taabicii noqon kartaan laba taabici iyo saxaabiyay noqon kartaan saddex taabici iyo saxaabi afar taabici ilaa lix taabici ilaa todoba taabici ay noqon kartaan intaas taabiciyaalkaana qaar daciifaa ku jira saasoo marka mursal oo daciif marka u noqon culimmadu marka waa isku khilaafeen saddex qowl qaar waxay yidhahdeen alxadiidka iyo fuqahada badanku in badan mursalku waa daciif mutlaqan maba la xujaysanayo qaarna imaam maalik iyo abu xaniifa iyo axmed fi riwaaya waxay dheheen waa la xujaysanayo imaam shaafici culamo kaloo wasada waxay yidhaahdeen mursalka asalkiisa waa daciif laakiin hadduu wax xoojiye ou helo waa xoogaabaa maxaa xoojiya saddex shay midkood waa waxyaalada laakiin saddex shay ugu muhiimsan in xadiid kaloo mursala oo xoojiyo laakiin bishardi waxaa shardiya ma garata haddii maalan naafic xadiidka u qaar rasuulillah uu yihi oo maalan maxamed ibnu siriina qaala rasuulillah uu yihi waa in la ogaado maxamed ibnu siriin iyo naafic inaysan isku nin ka qaadan oo laba dariiqoo kala duwan ay ka qaateen sababta waxaa dhici karta isku nin ay ka qaataan inuu hal taabici uu isku yahay oo isku hal dariiq uu yahay marka waa in la ogaado inay laba dariiq oo kala duwan ay kala yihiin marka isxoojinaya macnaa mursal iyo mursal kale laakiin la og yahay labada xadiidka dirtoo taabiciyiintaas inaysan hal dhinac ka wada qaadanayn laba layn oo kala duwan ay kala yihiin ama haddii xadiid kale oo sanadkiisu musnad aho mutasila laakiin dacfigiisu uusan darnayn haddii uu xoojiyo ama fatwada ahlulcilmi culimmadii oo dhan aa xadiidkan madmuunkiisa ku iftootay saxaabadii iyo culimmadii oo dhan ayaa iftootay marka waxyaalahaasaa lagu xoojin karaa marka nacam waxyaalahaas ayaa marka lagu xoojin karaa wa mursalu mursalku maa xadiid waaye saqada minhu saxaabiyu saxaabiga oo ka dhaco maxaa idhi tacriifkan daqiiq maahane almursalu qowlu taabiciyi qaala rasuulu llahi sala alla alayh wasalam kaasaa sax wa qult waxaad tidhahdaa gariibun gariibna maa rawaa raawin faqad waa wixii hal raawi oo wariyey gariib xalan soo marnay ila tahay asaga yaan haleeshiinaynaa gariib xalow annaga soo guruubaynay yaa sheegaaya ya waxaan ka xaa can dariiqi wusuuli ilkhabari ilayna ima can ariiqi tawaatur wa ima can ariiqi ilaaxaad soo maahayn aaxaadkii meeqo u qaybsamay saddex haye mashhuur casiiz iyo qariibkan marka xalaan soo aqoonay miaalna waxaan ku miaala xadiidkiina malacmaalu biniyaad oo waxaan dhahnay wax saxaabiya waxaa ka wariyey cumar ibn khadaab cumarna waxaa ka wariyey calqama bin waqaas keligiis calqama waxaa ka wariyey maxamed ibraahim ataymi intaan dusha ka xifida asaanida sararka hadhow asaaniidda waa baranaysaan marka soo maan haddii xadiiskana malacbaalbina sanadkiisa a xafidaan hadhow tartartiba u baranaysaan yaxya maxamed bin ibraahim itaymiyaa ka wariyey yaxya ibnu saciid alansaari yow ka faafay marka xadiidkaas yaxya ibnu saciid alansaar ka faafay maaligaa ka wariyey sufyaan ibnu cuyayna culimmadoo dhan shoocba waa xasan awsaaci cabdullahi ibnu mubaarak akaabirta waaweynaa ka wada maraysa markaas nacam waqul waxaa tidhahdaa qariibuna maa rawaa raawin faqad waa raawi waxuu wariyey marka qariibka maxaan ka soo qaadaynaa meesha ugu yaraan ka fiirina soo maaha hadduu xadiidka dabaqaadkiisa oo badan yahay laakiin hal meel oo sanadka siriq ay ka gasho kaasaa la go-ay saan jannay laba tubo waaweyn haddaan isku soo xirno oo biyo qaada oo tubo yar dhexda la isaga geliyo yaa xukumaya biyaha kabaasitigooda iyo xooggooda tubada dhexda ku jirtaa xukumaysa waa saan sheegnay haye wa kullu maa lam yatasil wixii aan xariirsan bixaalin marnaba isnaaduhu isnaadkiisana munqadicu lawsaali wasladihiisu miday kala go-an yihiin waxaan dhahan hadda markaan ka sheegaynay mursal iyo munqadic intaba waxaan ka sheekayn inaan dhahnay waxyaalihii axaadiida lagu daciifinay oo ah cadam itisaali sanadka marka munqadica isaga waxaa weeye waa markuu sanadku dhexbarta ka maqan yahay hal markuu yahay hal nin oo dhexda ka maqan yahay maxaan ku miitaalina xadiidkii bukhaari oo kale haddii lacala sanadkan oo ahaa bukhaari can qutayba can maalik can naafic can ibni cumar maaligaaba dhexda laga bixi waxaa la yidhi bukhaari can naafic bukhaari can qutayba can naafic can ibni cumar aa la yidhi soo maha marka taas oo kale marka munqadicu lawsaal noqonay nacam wa kullu maa lam yatasil waxaan xariisan bixaali min alaxwaali isnaadu isnaadkiisa munqadicu lawsaal marka waxaad moodaa wax alla wixii inqidaac ku jiraba in munqadic la yidhaahdo cibaaradiisa muxarma laakiin halkan wuxuu ka wadaa wixii maaragtay sanadka oo hal qof ka maqan yahay maxaa la yidhahdaa munqadic sababtoo hadduu gadaal ka maqan yahay oo dhinaca saxaabiga waxaan dhana mursalaa la yidhaahda dhinaca sheika wax warinayo bukhaari lacalla haddii uu qutaybe iyo maalig xatona maxaan dhahnay maxaa la yidhahdaa mucallaqa la yidhahda soo maaha hadduu dhexda hal ka maqan yahana maxaa la yidhahdaa munqadica la yihahda waa midkaa marka hadda uu ku jiro wa kullu maa lam yatasil waxuusan xarisan isnaadu isnaadkiisana munqadicu lawsaali baa la yidhahda walmucdalu mucdalkana waxaa la yidhaahdaa assaaqidu minhu hnaani laba qof waxay ka maqan yihiin kaasna waxaa la yidhahdaa mucdal oo miaal ka soo qaad xadiid ayuu imaam maalik aa laga wariyey maalik soo maaha xadiidka maalan maaligaa laga wariyey maalan maalika waxaa ka wariyay qacnab nin la yihahdo oo qutaybo lamid can maalik maaliga wuxuu dhahay annahu balagahu waxaa isoo gaaray ana abaa hurayra qaala qaala rasuulu llahi sal allau alayh wasalam lilmamluuki dacaamuhu wa kiswatuhu qofka la leeyahay addoonka waxaa waajib u ah in la siiyo cuntadiisa iyo dharkiisa bilmacruuf inta la yaqaano dadka caadigaa ku filan oon quuda lagu ciriireyn aan badaqna laga dhigayn walaa yukallafu min alcamali ilaa maa yudiiq camalka lagu kallifi maayo wax awooddiisa maanta ma arkaysaa ka baxsan saasaa la yidhi soo maaha marka maaliki abu inuu abu hureyre ka wariy ma dhici kartaa macquul maaha sababtoo ah maalik waa taabicu taabiciin waay wax saxaabiya ma uusan arkin riwaayo kalaa marka caddaysay oo wuxuu leeyahay xadiidka wuxuu ka wariyey can maalik can maxamed bnu cijlaan can abihi can abi hurayra idan yaa maqan maxamed bnu cijlaan iyo aabihiis ayaa maqan kaasoo kale marka magaciis mucdam ilaa laba isku xigtaa maqan maxamed bnu cijlaan iyo can abihi yaa ka maqan marka waxaa la yidhaahdaa walmucdalu mucdalka assaaqidu minhu tnaani waa miaal yani sanadka hadda aan soo sheegnay ayadoo maalan aan tuurno oo kale maalan qacnabi can qacnabi can ibni cumar haddii la yidhahdo yaa maqan maalik iyo naafica maqan saas oo kale naam wamaa ataa mudallasa noocaan waxaa malayna kan xoogaa adin ku adagyaa malayna intaana ka badi karta saa dhamaystirka labada halkiisa jooga sax wey allahuma sali ala ya laba haminuu noo noqona laba haminoo dhiman ya may isbuuc kala dhamayn isbuuc kale afar min aan ugu qaadana afar min aan ku dhamayn doona insha alla